أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiiru suurati lmumtaxana casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaiyo tobnaad ee suuradda ka mid ah waxaan soo haynay oo noo soo dambeeyey axkaam ku saabsan haweenka ee maka xaggeeda ka yimaado oo muslimnimada muujisto madiinana usoo hijroodo markii heshiisku uu dhacay ka gadaale in nabiga sala allahu calayhi wasalama la amray haweenka inuu imtixaano oo uu markaa imtixaankana lagu tijaabiyo ama lagu kala ogaado bal waxa ay usoo baxeen inay tahay alle dartii iyo islaamnimo iyo iimaan alle ay rumaynayaan keliya inay usoo baxeen iyo inay dano kale usoo baxeen haddii marka ay yiraahdaan ay ku dhaartaan inay alle dartii un keliya usoo baxeen markaa marka in lasoo dhoweeyo oo aan la celinin haweenka marka raggii ay kasoo tageen in loo celiyo wixii meher ah oo ay ku bixiyeen oo ay siiyeen dabadeedna markay ciddada ka dhammaato ay dhammaysato haddii la dukhuulay markii hore in markaa markay ciddada dhammaysato haddaan la dukhuulinna oon loo galmooninna markaaba iyadu in layskaba guursan karo ilaa furqadii waa la ogaaday markaa way xasishay markaasna meherkooda hor leh la siiyo ragga mu'miniinta ahna inaynan u bannaanayn oo aynan sii haysanin haween mushrikaad ah meherkaa laysu celinayana muslimiinta keliya ma celinayaane waxaa celinaya muslimiinta iyo waxaa iyagana waa loo soo celinayaa dabcan oo iyaguna way su-aalan karaan in loo celiyo wixii markaa iyaga wixii iyaga ka maqnaa in loo celiyo haddii ay dhacdo marka gaalada inay diidaan haween nin mumuminiinta ka midana haweentiisii ay ridowdo ama ay maka xaggeedaba aadoy sidaa ku ridowdo in iyada gaaladiina ay siin waayaan meherkiisii in haniimada ra-sul ghaniima in laga siinayo sida ibnu cabaas uu ku tegay oo meherkii intii uu ahaa ninka muslimka ah haddii wax la qaniimaysto qoladaa laga adkaado guul iyo laga helo wixii laga helay in wax laga siinayo wax meherkii naagtaa ka tagtay meherkii uu siiyey u dhigmo intaa ayaan soo marnay xukunkaana inuu yahay xukunka alla uu xukumay subxaanahu watacaala marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu yaa ayuha hoy annabiyu nebiy nebigaanow yacni nebiyow idaa haddii jaa-aka ay kuu yimaadaan almu'minaatu haweenkii mu'minaadka ahaa ay kuu yimaadaan yubaayicnaka xaal ay kula mubaayacoonayaan calaa anlaa yushrikna inaynan la wadaajinaynin billaahi alla cibaadadiisa shay-an waxna walaa yasriqna aynan xadaynin walaa yasniina aynan sinaysanaynin walaa yaqtulna inaynan dilaynin awlaadahunna ilmahooda walaa ya-tiina inaynan la imaanaynin bibuhtaanin been abuurad been abuuradka oo yaftariina ay been abuuranayaan hu isaga beyna aydiihinna labadooda gacmood dhexdooda ay ku been abuuranayaan iyo wa arjulihinna labadooda lugood dhexdooda ay ku been abuuranayaan walaa yacsiinaka inaynan ku caasinin fii macruufin shay macruuf ah oo sharcigiina ku wanaagsan caqligii iyo fidradiina ku fiican inaynan kugu caasinin fabaayichunna sidaa haddaba hadday yeelaan fabaayic la mubaayaco oo la ballantanhunna haweenkaa iyaga wastakfir dembi dhaaf dalab lahunna iyaga allaaha alle uguga dembi dhaaf dalab ina allaaha alle gafuurun alle dembi dhaafid badan waayo raxiimun oo naxariis badan aayaddanna marka baycatu nisaa weeyaanoo markay haweenku soo islaamaan ay yimaadaan oo markaa nebiga ay u yimaadaan wuu la mubaayacoon jiray sidaan ayuuna kula mubaayacoon jiray baycada halkan ku jirta lafteedana waxaa sugnaatay can cibaadata bni saamit inuu nebiga kula mubaayacooday raggana oo baycadan haweenka uu kula mubaayacooday raggana waa ka qaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam ibnu naxaas marka aayaddan wuxuu tilmaamay uu yidhi fa min alculamaa'i man qaala culimada waxaa ka mid a buu yidhi qolo tiri hiya mansuukhatun bilijmaaci aayaddan waxaa lagu nasakhay ijmaaca ajmaca alculamaa'u annahu laysa cala alimaami an yashtarita calayhina hada cinda almubaayacati saas bay yidhaahdeen oo ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen imaamku korkiisa ma ahan waajibna kuma aha in sidaan haweenka uu u shardiyo oo uu sidan kula mubaayacoodo waajib kuma aha saa darteed marka ijmaacan culimada ay ijmaaceen ayaa wuxuu tusay nas naasikh ah oo nasakhay aayaddan leanna ijmaaca usuulka waxaan ku ognahay ana alijmaaca laa yansakhu walaa yunsakhu ijmaaca waxna ma nasakho lamana nasakho isaga laakin yadullu cala naskhi wuxuu tusaa nasakh marka nas waxaa jira ijmaacan uu ku taagan yahay oo tusaayo in aayaddu mansuuq tahay halka ay ka uu ka qaatay ay culimadaa ka qaateenna waxay tahay mar haddii ninka madaxda ah waajib aynan ku ahayn haweenku markuu la mubaayacoonayo inuu shuruudan kula galo uu ka qaado marba haddaynan sidaa waajib aynan ku ahayn waxay yidhaahdeen marka meesha waxaa ka muuqanayay dhaheen in aayaddan in la nasakhay nebiga unbaa marka xaaladaasay nebigu waajib ku ahayd kadibna waa laga tegay oo waa la nasakhay macnaha tegiddu saas waay culimada qaar marka saabay dhaheen ilaa ana abaa xaatimin laakiin ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh walmansuukh waxa uu yidhi ilaa ana abaa xaatimin laakiin abuu xaatim faraqa bayna hada wa bayna anaskhi abuu xaatim wuxuu kala saaray tan oo kale iyo nasakha yani aayaddan oo laga fahmayey wujuub oo markaa a-imadii markaa inay ka tegi karaanna la yacni loo fasaxay ama la ogolaaday marka dambe min baabi naskhi maa lagu tirinaa marka mase waxa weeyaan ma aha fa qaala waxa uu yidhi hada itlaaqu tarki min gayri an yunsakha biaayatin yacni ijmaacani wuxuu ku taagan yahay buu leeyahay marka in laga tegi karo unbis laakiin waa la nasakhay oo nas baa jiro oo ka nasakhay aayaddan hore mish ma la idlaaqin kaas tarki unbaa la idlaaqay wuxuuna xujaystay abuu xaatim aayadda maa nansakh min aayatin aw nunsihaa ama aw nansahaa wixii aan nasakhno oo aayad ah ow amase nunsihaa aan ilowsiino nunsikahaa adiga aan ku ilowsiino ama nansahaa aan dib u dhigno marka wuxuu leeyahay arrintani waa arrin uun dib u dhig unbaa isaga jira maahane naskhi ma ahan buu yidhi abuu xaatim ayb qaala markaa waxa uu yidhi nunsihaa nutliq lakum tarkahaa yacnii inaan idin idiin dayno markaa yacnii inaad ka tagi kartaan aan idiin ogolaano ayb marka qaala ibnu naxaas ibnu naxaas waxa uu yidhi hada qowlun xasan qowlkaani waa qowl wanaagsan wa asluhu can ibni cabaas asalkiisana ibnu cabaas baa laga wariyey wa huwa aladii faraqa bayna nansakh wa nunsi saa marka kala saaray labadaa macno ayb ahlu nadarka fiqiga aimadiisa qaarkoodna waxay yidhaahdeen al aayatu muxkamatun aayadda waa muxkama hadday daartu fogaato oo laba daaro meel yacni daaruhu ay kala fogaadaan haweentiina ay soo hijrooto ay timaado imtixaankii waa laga qaadi karaa haddii duruuf baahi ay keento famtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihina waa jiraysaa marka mararka qaar haddii loo baahdo oo xaaladaasoo kale timaado waa la yeelaa haddii aan loo baahaninna waaba layska ruqseeyey markaas sidaasaana ka wanaagsan aayadda in la yidhaha waa mansuuqa weliba iyadoo tan la ogyahay in nebigu raggana uu beycadan oo kale ka qaaday sida xadiidka cubaadata bnu saamid ee bukhaari uu wariyey ku sugan markaa wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy annabiyu nebigaanow nebiyow idaa haddii jaa-aka uu kuu yimaado almu'minaatu haweenka mu'minaadka ay kuu yimaadaan yubaayicnaka xaal ay kula mubaayacoonayaan iyagoo kula mubaayacoonayo maxay kugula ballantamayaan mubaayacadu waa in ballan lala galo calaa anlaa yushrikna inaynan la wadaajinaynin billaahi alle shay-an waxba aynan cibaadada kula wadaajinaynin walaa yasriqna inaynan waxba xadaynin walaa yasniina aynan sinaysanaynin walaa yaqtulna aynan dilaynin owlaadahunna ilmahooda dunuubta waa weyn baa marka halkan laga hadlay shirkiga tuugnimada zinada dilka weliba dilka qaraabada gaar ahaan ilmihii ay dhaleen oo kale inay dilaan iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah marka de shirkigii waa layska yaqaanaa sariqaduna tuugnimada waxaa soo gelayso jaxdul caariya oo qofku inuu intuu wax kaa caariyeysto uu kugu inkiro uu ku yidhaahdo animaba kaa qaadaninba alaabtaas jaxdul caariya marka mina sariqay ka mid tahay iyada lafteeda naagtii nebigu uu gacanta ka jaray maqsuumiyadda ahaydna bacdi riwaayaat waxay tilmaamayaan kaanat tajxadu lcaariyata naagtaas inay caariyada intay haweenka wax ka tabal caaraysato ayay ku inkiri jirtay tuugnimaday iska soo geleen marka walaa yasniina inaynan zinaysanin zinada iyadana dan siday ku timaadaba marka waa iyadana sidaas marka walaa yaqtulna awlaadahunna ilmahoodana aynan dilaynin sa hadday kugula mubaayacoodaan ilmaha dilitaankoodu markaa hadday abuurmaan ka bacdiyay suurtogele oo ilmihii hadday abuurmaan in markaa la rido oo le ama yacni meeshooda lagu dilo ama xoog lagu soo bixiyo iyadoo wax duruufoo keentay aynan jirin oo lasoo xaaqa markaana ilmihii sidaa marka yacni iyadoo marka ama ceeb laga cararaayo ama ninka lagu xumaynayoba intaba waa timaadaa mararka qaarna haweentii ceeb bay ka cararaysaa mararka qaar guur qarsoodi ah bay intay iska gasho oo qaab daran oo aan sharciguba uunan qabin ayaa markii uur kusoo baxo ayuu la xumaanayaa oon lagu ogeyn markaasaa iska soo xaaqid iyaa la gelayaa weylaad iyo dhibaa ka imaado waxaa kaloo gelaya iyada lafteeda haddii ninku haween haweentu haddii ninkeedu uu furo waxaa dhici karta inay aayar intay daawooyin iyo wax isticmaasho ilmihii soo rido iyadoo isaga ku xumaynayso intaba waa dhacdaa mararka qaarna marka ilmihii baaba laga yaabaa isagoo ninkii uunan ogeyn asbaabtii ilmaha inay iska xirto ninkuna war uunan u haynin isagiina uu ilmo rabo dabcan marka xataa haddii markaa asbaabtaa in la yska xiro caafimaad dartii ama dhib kale uu jiro la rabana waa inay isla ogaadaan labada qof sida casligaba yacni looga fiican yahay ama uunan u banaanayn culimada qaarkood agtooda ilaa inuu idmo haweeneyda hadday xor tahay in iyada idin laga qaato maahan waayo iyada lafteeda ilmaha waa u baahan tahay ninkaa ilmaha u baahan marka waa inay iyagu iskaga fasax qaataan laakiin wax abuuran in la dilo iyada meesha maba soo gelaysa mararka qaarna wax abuuran dee dilkoodu wuxuu ku imaanayaa inta ilmihii iskaan iyo wax la saaro in la yiraahdo ilmahani ilmo abnor abnormal ah waayo aan caadina aan ahayn oo hadhowna marka dhibaato iyo rafaad iyo kugu dilayo waalidka ku dilayo marka waxaa intaynan imaanin gaaladu iyagu waxay yidhahdaan halaysaga raaxeeyo ayagana dhibka cunugan marka waxyaaba sindaroomyo khatar ahou qabaa oo yacni jiinaad iyo waxaa ku tacalluqo ilmahaasi marka intay dhibtoo lahaayeen waalidkuna ku dhibtoon lahaa in la yska raaxaysto hala dilo sidaasna sax ma aha waayo ilmahani ilaahay baa caafimaad sii karo waxaan la tilmaamayo waxaa dhici karta inay wax ka qaldamaan waxaa dhici karta in ilaahay inta la baryo ilmuhu ay caafimaadba ku dhashaan oo ilaahay caafimaad uu siiyo daawada boqol kiiba boqol ma laysku hubo dabcan wax iska waxaa weeyaan tajaarib qad wa qad ah marka wax noocaasa in wax lagu dilo nool oo ilaahay nolol geliyey waa xaaraam ayb taasi cudurdaar marka ma noqonayso walaa yaqtulna inaynan dilin awlaadahunna ilmahooda waayo iya ilmaha iyaday ku dhex jiraan marka waxaa aada u badan inay dhici kartana inay aayar intay dishaan la ogeyn marka iyada waxa gaar ahaan saas loogu dhahayaa saas walaa ya'tiina inaynan la imaanin bibuhtaanin been abuurad been abuuradka oo yaftariinahu ay been abuuranayaan beyna aydiihinna gacmahooda dhexdooda labada gacmood maxaa u dhexeeyana calooshiibaa u dhexayso calooshiina waa halkii ilmaha ay ku jireen waay uur inay been ka sheegto waay marka uur inay been ka sheegto wa arjulihinna iyo labadooda lugood dhexdooda inaynan ku been abuuranin oynan been ka sheegin waxaynan dhalin waa dhalay inaynan dhihin oo ilmihii maalan yacni ilmo nin u dhalay inay nin kale u sheegto oo nin kalaa dhalay ay tiraahdo ama yacnii waxyaaba sidaas oo kale weeyaan marka wa arjulihinna marka waxaa soog waxaa laga wadaa labadeeda lugood waxaa u dhexeeya farjiga ilmaha laga dhalo halkay ilmaha kasoo baxayaan marka ilmihii soo baxayeyna been ha ka sheegina waay kuwii uurka ku jirayna been ha ka sheeginina ayb waxyaabaha ugu daran oo waxyaabaha marka asbaabaha u noqdo horseedana waxaa ugu badan nikaaxan qarsoodiga ah nacam ama yacnii masaafada dadku iska aadayaan oo gabadhii ama haweentii dhowr nin inay iska guursataa laga yaabaa iyada ciddadii aan la fiirinin aada loo fiirinin oo meeshaasi marka aada dhib uga yimaado nacam waxyaaba aada yacnii dadka qaarkood aynan ka tasawuraynin ayaa ka dhaco arrintaas oo naagtaani nin baa furay ehelkeedii lagama doonanayo haddii ehelkii laga doonto ninkii bay la xiriirayaan ay la xidideen hadduu haweentii furay iyo haddii kale way kala sheegi karaan oo marka wax cad bou ninka uu ku guursanaa markaas laakiin haddaad halkan ka wado wadaad meelaha taagan aada marka u geysid hayma lagu qabaa iyadii un la wareysto layma qaba ay tiraahdo ciddadaadii ma dhammaatay haa waa dhammaatay hadhow been ay soo baxdo marar badanna waa dhacdaa saas oo kale dad isku haysto aada ay u dhib badan tahay weliba waxaasoo dhan markaa dee islaamku waa nooga turay guur marka uu dhacayana in dadka awliyada ah oo gabdhaha mas-uulka ka alla weydiisto garoob ha ahaato gabar ha ahaato iyadana cidda ay rabta markaa laga talageliyo oo aan la jajuubin oo la qasbin iyagoo marka gabadhii iyo ama haweentii iyo ehelkeedii awliyadiiyo saa ku tashtay markaa nin markaa lagu siiyo dadkana la ogeysiiyo ninkaasi meeshuu ku guursaday ma inkiri kara gabadhaas haddii uu furana sifo sharciyo dadkeedii ayay usoo noqonaysaa way u yeerayaan ama isagaa u imaanayo taariikhda uu furay iyo soo u furay waa la xallin karaa balaayo laakiin waxay ka dhacday marka uun dadku ay isqarsadaan oo ay isla dhuuntaan markaasa shan lix toddoba nikaax iska soo dababaxaysaa oo waxay yihiin aan la garanaynin marka ilaahay in laga cabsado gabdhuhuna ay uga cabsadaan ilaahay arrintaa dadka laftooduna wixii dadka ka wacyigeli kara ay ka wacyigeliyaan ayb wax badan annaga waxaan u samaynaa waxa ka dhalan karo nooma muuqdaan hadhow unbaa waxaa lagu baraarugayaa wixii sharcigu ka digay oo dhibaato ay ka dhasheen laa shaka wuxuu sharciga ka digay in dhib ka imaanayaan walaa yacsiinaka inaynan kugu caasinin adiga fii macruufin shay macruufa dhexdii inaynan kugu caasinin walaa yacsiinaka fii macruufintana waxaa lagu macneeyey yacnii niyaaxada ood ka reebtay inay meyd u baroortaan taa inaynan kugu caasinin oo aynan niyaaxa iyo la imaanin ayb huwa annahyu cani annawxi waadducaa'i bilweyl watamsiiqi thawbi waxalqi shacri wa nadfihi saasuu ku macneeyey saciid ibnu lmusayab sidaa haddii ay kugula mubaayacoodaan idaadii jawaabteedii waa tanaa fabaayichunna la mubaayaco markaa nebigu sal ll l slam uu la mubaayacoonayana gacan ma gelinaynin gacan ma gelinaynin afka unbuu sidaa uga shuruudaa uga sheegaya iyagana waa iltizaamayeen wastakfir dembi dhaaf dalab lahunna iyaga allaha alle uga dembi dhaaf dalab in allaha alle gafuurun alle dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatawallow qowma gadiba allahu alay calayhim yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatawallow haka weli dhiganina qowman qolo qolada oo qadiba allaahu alla ugu carooday calayhim iyaga korkooda qad xaqiiqe ahee ya-isuu way quusteen kuwaasi min alaakhirati min khayri alaakhirati aakhira khayrkeed way ka quusteen kamaa sidii ya-isa alkufaaru gaaladii ay u quusteen gaalada oo yacni min asxaabi lqubuuri xaal ay yihiin asxaabuulqubuurka kuwaasna ayb aayaddan marka yahuud in laga weli dhigto ayaa alla ayuu reebayaa marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay laa tatawallow haka weli dhigannina qowman qolo qolada oo qadiba allaahu calayhim alla uu u carooday kuwa oo qoomka oo qad ya-isuu quustay sifa waa laga dhigi karaa istinaafna waa laga dhigi karaa qoomka oo qad ya-isuu quustay min alaakhirati min khayri alaakhirati ka quustay kamaa sidii ya-isa alkufaaru gaaladii yacni ay u quusteen min asxaabi lqubuuri xaal ay yihiinna gaaladaas yacnii nin kaafira markuu dhinto qabri ou galo waa quustay bis naxariis waa ka quustay qolo marka kufaar ahayd oo adduunyada kufri uga baxday oo qabri gashay sida ay naxariis rabbi uga quusteen oo kale kuwan hadda nool ee yahuudda ahna kheyr aakhire ay uga quusteen qolo noocaasa markaa uu ha ka weli dhiganina marka sidaa markaan dhahno min asxaabi lqubuurida waxaan ka dhignay bayaaniya minta bayaaniyaan ka dhignay alkufaar alkufaarudan ku bayaaninay sidaasi marka iyada waa tafsiir tafsiir kalena waxa uu leeyahay laa tatawallow qowman qadiba allaahu calayhim qad ya-isuu way quusteen min alaakhirati bay ka quusteen xaggeeda aakhiradii xaggeeda kamaa sidii ya-isa alkufaaru gaaladii kufaaru maka mushrikiintii waaye siday uga quusteen min asxaabi lqubuuri asxaabuulqubuur xaggood ay uga quusteen oo qofkii iyaga ka dhintay inuu usoo noqdo ama aakhiro xataa ay is arkaan ile bacthi ayagu ma rumaysnayn kufaaru makee sida qof dhintay inuu soo noqonayo ay uga quusteen oo kale ayay kuwan yahuudda khayr ugaqaakhiro uga quusteen marka labadaa tafsiir baa marka ku jirta tafsiirkaa dambe marka min asxaabilqubuurida minta markaasi ibtidaa-iyo waay markatafsiirkii horena mintu waxay ahayd bayaaniye labadaa macnaa marka aayaddan ku jiro aad baa marka suuradda loogu soo celceliyey iska reebidda layska reebayo walaha qoom ilaahay u carooday yahuud ama mushrikiin intaba marka waa in aada looga fogaado arrintaa iyadana rabbi subxaanahu wa tacaalaa ee loo ogaado inay maslaxa noogu jirto innaga cagsigeedana mafsado iyo dhib inay noogu jirto haba dhacdo ama walow haba yacni dhacdo qaarkeen inay u arkaan maslaxa inay meeshaa ku jirto qaarkeen haba u arkaane wax sharcigu meeshan ka istaagay adag mafsado unbaa ku jirto raajix a weliba suuratu saf suuraddani marka suuratu saf madaniyatun waa qur-aankii bacda alhijra soo degay waxyaabaha ay suuraddu ka hadlaysaana waxa ay tahay ugu horeynba qoom marka iyagu waxbaan samaynaynaa wanaagsan intay dhaheen samayn waayey oon samaynin arrintaa marka in afka wax laga sheego camalna aan lala imaanin khatarta ay leedahay calaamaad calaamad munaafi calaamaat yani munaafiqiin bay ka mid tahay jihaadka iyo sida wadajirka iyo midnimada muslimiinta ay ku mideysan yihiin inay ilaashadaan diintooda iyo sharafkooda iyo yacni dadnimadooda inay ilaashadaan inay ku mideysnaadaan arrintaas sida loo ammaanay oo rabbi subxaanahu watacaala suuradda uu ku dhex ammaanay iidaha iyo ama idaayada dhibka ay gaaladu dhibayaan yacni ambiyada ilaahay nabiyullaahi muusa muusa iyo sidaasi la eg un inay tahay kuwan kuwan munaafiqiintaana inay nebiga u dhibaayeen sala allahu calayhi wasalam oo arrintan nebiga tasliye ay u tahay nebiyullaahi ciisa bishaaradii uu nebiga ku bishaareeyey sala allahu calayhi wasalam ee iyadana suuradda waa loogaga hadlay aakhirka suuraddana waxaa laysku booriyey marka iimaanka iyo jihaadka iyo diinta ilaahay in la garab istaago oo la garab siiyo aqraaddaas bay marka suuraddu ay ka hadlaysaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim sabaxa lilaahi alla waxaa nasahay oo hufay oo ceeb iyo nuqsaan ka hufay maa ayaa shay fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday oo jamaadaad iyo noole ah wa huwa alle alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waa alxakiimu falsan yaa ayuha aladiina yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow lima maxay baa taquuluuna aada u oranaysaan ood u dhahaysaan maa shay laa tafcaluuna aydnan falaynin oo aydnan samaynaynin kabura waxaa weynaaday almaqtu cara ayaa weynaatay maqtan min jihati maqtin cara ahaan ayay u weynaatay cindallaahi alla agtiisa an taquuluu inaad tiraahdaan ayaa weynaatay maa shay laa tafcaluuna aydnan falaynin aydnan samaynaynin yaa ayuha aladiina aamanuudan laba macnaa ku jirto haddii laga wado munaafiqiin oo la yidhaha aayadda waxay kusoo degtay munaafiqiin iyaga ayaa hadalkoodii iyo ficilkoodii iskhilaafay haddii sidaa la dhaho macnuhu marka wuxuu noqonayaa yaa ayuha aladiina aamanuu macnuhu marka wuxuu noqonayaa yaa ayuha aladiina aamanuu bialsinatihim war kuwa carabiyadooda uun ku rumeeyey oo iimaanku uunan qalbigooda deginow saasay ka dhigan tahay istifhaamka oo lima taquuluunana markaa wuxuu noqonayaa istifhaamu inkaarin wa tawbiiqin wa tahakumin haddii yaa ayuha aladiina aamanuudana laga dhigo guud ahaan mu'miniinta in loo jeedo hadda munaafiqiin aan laga warramaynin nidaha hadduu mu'miniin xaqiiqo ku yahay istifhaamka lima taquuluuna waxaa weeyaan istifhaam yuraadu bihi talatuf waa istifhaam marka laga rabo ama loo loola dan leeyahay oo loola jeedo ataladuf dhimrin iyo turid mu'miniinta wax looga turaya arrin yacni ataladufu fi lcatab waa in looga tura marka yacni eedeynta iyagii maadaama la canaananayo oo canaan loo soo jeedinayo canaantibaa marka si tartiib ah oo taladuf uu ku jiraa loo canaananayaa maadaama ay mu'miniin yihiin marka istifhaamkan limadan ayaa istifhaamku dabcan de marka uu ku jiro jumlo marka uu ku jiro macnou leeyahay istifhaamku marka haddii munaafiqiin laga macneeyana waa inkaari waxaa la inkirayaa marka inay afka wax ka sheegtaan adinkiina aynan ka qabanin marka mu'miniin dhaba loo jeedana macnuhu waxaa weeyaan waa catab iyo yacnii canaan ayaa loo jeedinayaa usluubkan istifhaamkana waxaa loogu keenay taladuf iyo uturid iyo u dhimrin darteed markaad rabto qof inaad tartiib wax ugu sheegto oo kaleod ku canaanato waxaad ku ku canaananaysaa usluub su-aal ay ku jirto nacam war miyaynan sidaa arrintaas ahayn canaan baad ka wadaa laakiin haddana ninkaa ma rabtid inaad aada ugu adkayso waa ataladufu fi lcatab labadaa macnaa marka meeshaa ku jirta lima maxaybaa taquuluuna aada u oranaysaan ood u dhahaysaan maa shay laa tafcaluuna ay laa tafcaluunahu aydnan falaynin kabura waxaa weynaaday maqtan min jihati maqtin xagga carada waxaa ku weynaaday cind allaahi alla agtiisa an taquuluu qowlukum idinka oraahdiina aada dhahaysaan maa shay laa tafcaluunahu aydnan samaynaynin marka an taquuluudan kaburada waa looga dhigi karaa faacil yacni marka waxay noqonaya marka qowlkii yani maqtantana marka waa iska tamyiiz waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo kabura almaqtu maqtan caraa weynaatay maqtan min jihati maqtin ayb marka haddii marka sidaa la yidhaha tamyiizkani wuxuu noqonayaa muxawalun can ilfaacil waa tamyiizkii muxawalka ahayee faacil baa laga soo gediyey oo wuxuu ahaa kabura maqtukumay ka dhignayd marka maqtantan waa muxawalun can ilfaacil ayb kabura waxaa weynaaday almaqtu baa weynaaday maqtan min jihati maqtin buu u weynaaday cara ahaan cind allahi ilaahay agtiisa an taquuluu inaad tiraahdaan baa weynaatay ka bedel maa shay inaad tiraahdaan laa tafcaluuna aydnan samaynaynin inaad ku qowshaan kaas baa arrin aada marka u daran waxay ka dhigantaha marka bi-sa rajulan aquuka oo kale aduu yidhi marka naxwada laga hadlayo bi-sa rajulun rajulan aquuka bi-sa rajulu rajulan aquuka saas iyay ka dhigan tahay marka macnuhuna waxaa weeyaan waxaa weynaatay carada dhexdeeda iyo buqdiga waxaa ku weynaatay ilaahay agtiisa ee uu u caroonayaa inaad intaad hadal sheegtaan aydnan ficil raacinin idinkoo markaa kari karo in allaha alla yuxibu wuxuu jeclaanayaa uu jecel yahay aladiina kuwii ayuu alla jecel yahay yuqaatiluuna dagaalamayeen fii sabiilihi isaga jidkiisa dhexdiisa ku dagaalamayeen safan saafiina xaal ay yihiin iyagoo safan ama masfuufiina xaal ay yihiin kuwii la safay fii sabiililah fi yani kaanahum kaanahum xaal ay la too yihiin sidii iyaga oo bunyaanun dhis oo kale ah dhista oo marsuusun layskorkor saaray oo la raseeyey xaal ay la too yihiin ayb marka safan waa xaalaynay marka xaalada ama ismu faacil ka laqbeeyo saafiina dheh ama wasfi oo ismi mafcuula ka laqbeeyo masfuufiina dheh intaba waa ku bannaan tahay hadda safkaani marka dee jihaadku marka la gelayo marar badan tabaha dagaalku waxay keenayaan inaanba la safo karinba oo qeybba meel la geeyo qeyb kalena meel lagu tuuro qeyb kalena meel kale laga dagaalgeliyo oo saf in la geliyaa oo hal saf lagu jiraa waxaa laga yaabaaba in jihaadkuba ay dhib u tahay oo aan dagaalka lagu wadi karin saas marka hadda maxaa loo jeedaa marka in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan isticaaraa ku jirto meeshaa nacam oo waxaa weeyaan waxaa loo jeedaa sida safku u siman yahay oo weliba dhista say marka qoriba qoriga kale la ag dhigo sida ay u sinmayso oo kale oo ay dhistaa isu xoojinayso oo kale kuwa isu xoojiyo marka ay diintiisa difaacayaan alla waa jecel yahay macnuhu saas ayb waxaa laga hadlayaa marka istiwaau niyaatihim fi thabaati inay sugnaadaan niyadooda sida ay iskugu mid ay u tahay xataa yakunuu fi ijtimaaci lkalima kalbunyaani lmarsuus sida ay kelmadoodu u midaysan tahay oynan isu khilaafsanayn ayaaba waxay la mid tahay dhis oo kale sida dhista ay isu kaabayso oo midba midda kale intay kaabto tan kalena marka dhexda inta laga geliyo martada looga dhigo ee markaa lagu xiro dhistaasi sida ay xoog u yeelanaysoo kale ayaa iyaguna waa isku niyo waxa ay hadafkoodu waa isku mid allaha ay dartii u dagaalamayaan waa mid sida dhistaas ay isu xoojinaysay ayaguna isu xoojinayaan ee hadda macnuhu maaha mar kastoo la dagaalamaya saf ha lagu jira ma aha waayo mararka qaar baanba saf lagu jiri karinba dagaalka tabihiisa iyo habdagaaleedka iyo marka la fiiriyo marka ujeedka aayadda un sidaas waay ayb in allaha alla marka alla wuxuu leeyahay in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dagaalamayaan fii sabiilihi isaga jidkiisa ku dagaalamaya dhexdiisa safan saafiina xaal ay yihiin ayagoo safan saf ku jiro kaanahum xaal ay la too yihiin bunyaanun dhis dhista oo marsuusun la raseeyey oo layskor saaray xagga marka waa fi ijtimaaci lkelima sida kelmadooda u midaysan tahay unbaa loo jeedaa yaa markaasaa loo laga cabiray waid qaala marka ilaahay aayadda waxay tusaysaa marka dadku marka ay ilaahay diinkiisa u halgamayaan maslaxadoodana ay raadinayaan sidii alla faray ay u raadinayaan midnimo inay lagaba maarmaan tahay inay midaysan yihiin oo tafaraaruq iyo ikhtilaaf uunan dhex oolin badanaana haddaad aragto ikhtilaaf iyo isnicid iyo haddii aada aragto waxay ka dhashaan xuduud adduunyo laysku haysto qofkani yacnii ilaahay jidkiisa keliya inuu ku jihaado waxbaa u weheliyey markaas waayo haddii aynan sidaasi jirin inta badan khilaafku wuxuu ka yimaadaa baqyi in wax la kala badsado sad in la kala badsado iyo wuxuu ku yimaadaa marka madaxtinimo loo kala hormaro iyo waxyaaba noocaasuu ku dhisan yahay ee kaasi markaa de marka horeba fii sabiilihi si dhaba ugumaba jiraba kuwa marka alla uu jecel yahay waa kuwa ku midaysan marka ay diintooda difaacayaan maslaxadooda ay difaacanayaan kuwasaa xaaladaa ku jira ayb waana intii dadku ay sidaa ahaa jireen way fiicnaayeen iyaga ayaa marka saado ahaa iyaga adduunyadooduna waa fiicnayd aakhiradoodana meel fiican bay u socotay markay dadku soo dhex gashay maaariib iyo dana gaara iyo kooxaysi iyo boqolaal koox oo hadba meel waxu kala jiidanayaanna waxaa bilaabatay dhiig iska qulqulaya un nacam oo qaab oo u socdo iyo meeloo u socdo aan la garo karin nacam wixii marka ilaahay sidaa u ammaanay waxay isu rogayaan markaasi waxay isku rogeen fitna un nacam maadaama dee dhimasha ay dhex taalla jihaadka isaga iyo marka waa kala soocan yihiin marka isaga iyo xaaladda qofka uu yacni gardarrada ku dagaalamayo fitnada ku dhex jiro iyo xaaladda uu isaga uun isdifaacayo maalkiisa iyo naftiisa intaaba marka axkaam baa loo kala sameeyey qofku laakiin meeshay tahay haddii uunan ka raadinaynin ee cid soo celin kartaa ma leh waxyaabaha kale salaada iyo zakada iyo soonka iyo haddii aadan weydiinin dadka ahalka u ah adiga unbay kugu soo noqonaya dhibkeeda laakiin jihaadku isaga waxaa loo dareemayaa markiiba waxay tahay haddii uu qaldamo dhibkiisii mujtamac oo dhan uu kusoo noqona adigu kaligaa kuu gaar ma kuu gaar noqonayo tan marka sidaasaa loo arki ogyahay laakiin salaad meeqay ka qaldan tahay soonku meequu ka qaldan yahay zakadu meeqay ka qaldan tahay kuwa iyaga un acmaal iyaga ku kooban waayo inta badan marka iyagaasay dhibaysaa laakiin kan waxaa ku jira ishaaqu ruux ruux la gooyo maal la halleeyo xoolo la dhaco cirdi iyo iyo furuuj la xalaalsado wixii marka markiiba durbaba waa la arkayaa hadday qaldamaan marka nacam ee qofku marka haddii intou qaldamo qaladkiisa ou saxo waa fiican yahay nacam haddii qaladkiisa ounan sixinna dhib unbay markaa iska you ku jirayaan hadday si fiican u socdaanna sidaan ilaahay raalliga uga yahay waaye marka marka alla wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi yaa qowmi qowmkayow lima maxaybaa tu'duunanii aa ii dhibaysaan walxaal qad taclamuuna yacnii aada ogaateen annii aniga rasuulullaahi inaan ahay ilaahay rasuulkiisii inaan ahay ilaykum idinka xaggiina loo soo diray falamaa markii zaaquu ay iisheen can ilxaqi ay ka leexdeen asaaqa allaahu alla waa leexiyey quluubahum quluubtoodiibuu iilay wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alfaasiqiina daacada rabbi ka baxay aayaddan marka munaasabada ka dhexaysaa maxay tahay qofkan dhahayo waa rumeeyey beenna ay ka tahay oo uurkiisii iyo hadalkiisii iskhilaafsan yihiin beentaa uu sheegayo wuxuu ku dhibayaa rasuulka sal alla l slam kugu safaan ahay kugu garabaan ahay waa ku rumeeye waana been been buu sheegayaa marka rasuulkiibuu dhibayaa soo maaha dhibkii marka waxaa la leeyahay kuwan ay dhibayaan nebiyullaahi muusaaba waa la dhibay oo kuwa dhibi jiray ayaa jiray marka tasliyay nebiga u tahay wadkur xus id waqti qaala muusaa uu yidhi liqowmihi uu ku yidhi yaa qowmi qowmkaygi qowmkayow lima maxaybaa tu'duunanii aa ii dhibaysaan wax kastay ku dhibeen ilaa su-aalihiiay ku badiyeen waxay ku dhibeen jirkiisii xataa inay nuqsaan u nisbeeyeen waxyaabahaas oo dhan baa gelaya walxaal maxaad ii dhibaysaan buu leeyahay walxaal qad taclamuuna aada ogaateen taclamuuna hadda waxaa weeyaan ficilka mudaaric qad markay ka hormarto tawaquc iyo waxyaabahaasuu keeni jiray hadda laakiin marka maadi ay gashaana taxqiiq halkan hadda taclamuuna mudaaric waayo laakiin macna almudiyi ayaa laga laqbaynaya maadi baa laga laqbaynaya walxaal qad taclamuuna qad calimtum aada ba ogaateen waay nacam annii aniga rasuulullaahi in ilaahay kii uu soo diray inaan ahay ilaykum xaggiina uu soo diray idinkoo sidaa ogaaday macnaha idinkoo sidaa ogaaday waxaa idinku bixinaya inaadan idhibin idinkoo og inuu alla isoo diray dhib miyaan idinka mudanahay waayo marka nacam falamaa markii zaaquu ay qalloocdeen can ilxaqi ay ka qalloocdeen oy ka iisheen azaaqa allaahu alla waa iilay quluubahum quluubtoodii buu iilay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa macsida in ay leedahay macsi kale inay soo jiideyso oo cuquubaadka macaasida waxaa ka mid a macaasi kale in lagugu ciqaabo hadda haddaad adiga macsi ku dhex jirtid ood daa'imto macsi kalead uga sii gudbaysaa macsidaa dambana waxaa keenay midda hore waayo markay xaqii ka leexdeen macsi waayo quluubtoodaa la leexiyey waxaa ka dhashay qalbigu hadduu leexdo macaasibaa haddana imaanaysa wanuqalibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara markay awalkii hore aynan rumaynin waxaa lagu imtixaanay in la dabagediyo quluubtoodii ayb saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabaruuna fi lardi kuwa dhulka isku weynaysiinayo aayaadkaygii inay fahmaan waa ka leexinayaabuu alla yidhi way badan yihiin marka aayaadka sidaas oo kale ah yaa ayuha aladiina aamanuu stajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi wax qof lagu cuquubeeyo oo ka xunna ma jirta qalbiga in laga madoobeeyo ciqaab ka xun male waxa kale qofku waa ka kas waa waa ka kabsan karaa hadday maal tahay hadday naf tahay laakiin marka qalbigii la daboolo oo la madoobeeyo qalbigaasi naaru u socdaa qalbiga naaru u socdaa allaan ka magan galnay maxaa marka qalbi daboolka maxaa keenay in qalbiga la daboolo ilaahay caadil waaye qalbi daboolka waxaa keenay inaad aaya amarkii alla ku madax taagto wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alfaasiqiina daacada rabbi ka baxay waid qaala muusa waid qaala ciise bnu maryama wadkur xus id waqti qaala uu yidhi ciisaa ciise uu yidhi ciisihii ibnu maryama maryamo inankeeda ahaa yaa banii israa'iila reer banii israa'iilow inii aniga rasuulullaahi baan ahay ilaahay rasuulkiisii ilaykum idinka xaggiina loosoo loo soo diray musadiqan xaal aan ahay kii u rumaynaya limaa kii beyna yadaya horteyda ahaaday oo min atowraati ah wa mubashiran xaal aan ahay kii bishaaraynaya birasuulin ku bishaaraynaya rasuul rasuulka oo ya-tii imaanayo min bacdii aniga gadaashay imaanayo rasuulka oo ismuhu magaciisa axmadu uu yahay falamaa markii jaa-ahum uu u yimid jaa-ahumtaa laba macnaa ku jiro laba faacilka jaa-ahumta falamaa markii jaa-a uu nabiyullaahi ciisa u yimid hum kuwan reer bani israa'iil bilbayinaati xujooyinkii cadcadaa oo ula yimid qaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani sixrun sixir waayo sixirka oo mubiinun cad ama in la yidhaaha falamaa markii jaa-ahum axmed uu u yimid ilaa axmedu baa soo dambeysay rasuul magaciise axmed la yidhaaha falamaa markii jaa-ahum uu u yimid rasuulullaahi moxamed oo magaciisu axmedna uu yahay markii uu u yimid bilbayinaati xujooyin cadcad oo ula yimid qaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani sixrun weeyaan sixir sixirka oo mubiinun cad aayaddan marka waxay tilmaamaysaa in nabiyullaahi ciisa ku bishaareeyey nebi moxamed sal ll ly slam nasaaradu marka qiil ma helayaan kirishtaanka adduunyada joogo qiil ma heli karo uu ku yiraahdo nebi moxamed ma rumaynayo waayo diintiisii bayba ugu taallaa tan isaga uu aaminsan yahay ugu taallaa walidaalika anaajiishii la yaqaanayee jiri jirtay iyo kuwa hadda jira laftooda kuwa waxyaaba waxyaabo ka mid ah ama kuwa iyagu u nisbo sheeganayaan oo kala duwan anaajiishaas oo dhan waxaa ku taalay marka bishaaradan waa ku taalay in nabiyullaahi ciisa uu bishaareeyey nebi moxamed sal ll ly slam imaatinkiisa haddana maca dalika ma aynan rumaynin marka ha ahaado injiilka oo mataa yuxanaa kii uu ahaadaba marka yacnii way ku qornaayeen kuwii hore weliba nusakii hore macruuf bayna ahaydoo nebigu hadda aaya aayaddan markuu akhriyey hadday ayagu wax isku haayaan waxay dhihi lahaayeen sowmaha arrintaa ma jirto kasoo saar kitaabkeenna ay dhihi lahaayeen iyagiiba hadday marka la aamuseen waa waxay ogyihiin marka taas waa qodob qodobka labaad waxa uu yahay dadka soo islaamay oy nasaarada ka mid ahaa ama diintii yacnii yahu yahuudda ah reer bani israa'iila injiilkana yaqaanay waxay qireen bishaaradaa inay ku taallay asaaqifadii iyo baadariyaalkii midba mid salmaan ilfarisi qisadiisa oo hadba midba mid oo u dhiibayey kii ugu dambeeyey waa kii ku yidhi marka meeshaabaa nebi laga soo saarayaa dhulkaa xijaaj ee halkaa orodoo aad shay marka mashhuur ah bay ahayd oo aynan ka murmi karin laakiin hadda kuwa joogo ama kuwa waqtiyo hore joogay iyagu waxay yidhaahdaan haddii arrintaa ay jirto aawa kasoo saara bayballadii bibalkani marka taxriif inuu galay oo ninkii rabo wuxuu rabo ku qorto oo iyagu inay iskhilaafsan yihiin ayagaaba marka meelo badan u kala socdo marka iyaga wax gacantooda ku jira maahane sidaa yacni qodobadaas ayaa marka iyaga xujo ku ah waxaana aada masalada u daaweeyey alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa hidaayat lxayaara fii ajwibati as'ilat lyahuudi wannasara kitaabkaas oo ibnulqayim uu leeyahay iyo kitaabka kale aljawaab asaxiixu liman badala diina almasiix oo uu leeyahay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah waman adlamu miman iftaraa cala allahi alkadiba wahuwa yudcaa ila lislaam marka nebiga magacyadiisana axmed waa ka mid ahaa moxamed waa magaciisu ahaa maaxi caaqib xaashir waa magacyo badnaa nebiga sal l slam waman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala llahi alla korkiisa alkadiba been ku abuurtay walxaal huwa isaga oo yudcaa loogu yeerayo ilal islaami islaamka loogu yeerayo ay laa axada adlamu minhu wax ka dulmi badan ma jiraan wallaahu alla leeya haddii ma hanuuninayo alqowma qolo addaalimiina dulmi falay yuriiduuna waxay rabaan oy doonayaan liyudfi-uu inay baktiiyaan oy demiyaan nuurallaahi ilaahay iftiinkiisa inay demiyaan ayay rabaan biafwaahihim afafyaalkooda inay ku demiyaan afkooda wallaahu allana mutimu nuurihi nuurkiisa kii dhammaystiraya waayo alle walow kariha haba kahdeen alkaafiruuna kuwa gaalada ah aayaddan oo kale suuratu towban kusoo marnay yuriiduuna an yudfiuu nuura allahi biafwaahihim laamtan marka liyudfi-uu ku jirto waa laamun ziidat maca ficli liraadati ayaa marka ta'kiidan lahu isaga un lagu adkeynayaa macnuhu waxay ka dhigan tahay yuriiduuna an yudfiuu nuur allahi ayb yuriiduuna waxay rabaan liyudfi-uu inay demiyaan nuurallaahi ilaahay iftiinkiisa nuurallaahina marka waxaa loo jeedaa de diintii alleh waayo iyadaa lagu iftiinsadaa iyada ayaa xaqi iyo baatilkii lagu iftiinsadaa midaabay rabaan marka inay demiyaan oo liifadda ay u demiyaan ay u gaabiyaan biafwaahihim inay ku demiyaan afkooda waa afafkooda wallaahu allana mutimu nuurihi mutimu nuurihi wasfigii marka waxaa loo idaafeeyey mafcuulkiisa qiraa'ada abu camarna waxay leedahay wallaahu mutimun nuurahu mutimun marka la yidhaha munawan wasfiga laga dhigo nuurahu waa waxaa weeyaan macmuul oo mafcuul bihi wasfigaabuu mafcuul bihi u yahay walow kariha haba kahdeen alkaafiruuna kuwa kaafiriintoo gaaloobay huwa alle alladii allihii weeyaan arsala diray rasuulahu rasuulkiisii diray bilhudaa lasoo diray hanuun iyo wadiini lxaqi xaq diintiisa yani wadiini lxaqi marka waa sifay mawsuufkeedaoo laysu uun idaafeeyey waay wadiini lxaqi diintii dhabta ahayduu lasoo diray liyudhira si uu uga saramariyo hu nebigii ama diinkii alleh cala ddiini diima kullihii dhammaantii si uu ugaga saramariyo walow kariha haba kahdeen almushrikuuna mushrikiinta haba kahdeene markaa nebiga waxaa lala soo diray laba shay hanuun iyo diin xaqa waxaana loo soo bixiyey in diimaha kale laga sarreysiiyo diintan xaqa ah marka dee wax allaale wixii marka diinteennu ay ku muuqanayso oo ay ku sarreynayso dabcan bilxujati walbayaan iyadaaba ku sarreyso qur-aanka sida uu ula doodayo jaaxidiinta waxay ka jawaab uhel ma helayaan inay uun madax adayg la soo istaagaan ma ahani marka dadku ay quman yihiin oy toosan yihiinna oy rabbi si dhaba ugu xiran yihiinna seef iyo xoogna ayagaa ku haysto ku awood badan marka diinkii marka haddii waa dhici kartaa mararka qaar seef ahaan inuunan u xoog badnayn laakiin mar kasta bilxujati walbayaan isagaa ku xoog badan hadduunan ku xoog badnayn gaalo oo dhan maxay isugu tegayaan diintaana nacam wixii kale wax raba ma leh nacam tan bay isugu imaanayaan marka la dagaalankeeda maxay ula dagaalamayaan haddaynan dhib ku haynin qur-aankaas marka in la barto la fahmo macaanidiisa oo si dhab ah loo fahmo waa dhibayaa muxuu u dhibayaa waxay ogyihiin mabaadi'diisa inay tahay mabaadi' sugan oo qofku markuu lugta la helo wax uu markaa ku sugnaado xataa almamaad inuu qur-aanku uu ka helayo aayaddan oo kale iyadana suuratu towban kusoo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow hal adullukum ma idin tusaa ma idin tusayaa calaa tijaaratin tijaaro ganacsi tijaarada oo tunjiikum idin korinayso min cadaabin idinka korinayso cadaabka oo aliimin mulimin xanuujinayo ayb tu'minuuna billaahi allaad rumaynaysaan ey aaminuu billaahi waa khabarun bimacna nahyi ibnu mascuud isaga wuxuu aqriyay tu'minuuna billaahi aaminuu billaahi buu isaga aqriyay marka macno ahaan marka tarkiibka tu'minuuna asaaliibta carabta waxaa ka mid a mowdici meeshii amarka inay dhigto khabar meeshii khabarkana amar inay dhigto waa iska dhacdaa hadda marka hal tu'minuuna billaahi waa jumla khabariya weyn maca dalika waxaa laga macnaynayaa jumla inshaa'iya tu'minuuna billaahi aaminuu billaahi rumeeyay ka dhigan tahay wa rasuulihi rasuulkiisaad rumaynaysaan bimacnaa rumeeya wa tujaahiduuna waad jihaadaysaan oo waad halgamaysaan fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisaaad ku jihaadaysaan ood ku halgamaysaan ay jaahiduu fii sabiilillahi tijaaradii marka waa taa lagu ribxayo biamwaalikum maalyaalkiina iyo wa anfusikum nafihiina dalikum kiinaasaa khayrun lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad garanaysaan khayrka haddaad khayrka garanaysaan oo dad khayr garanaya aad tihiin taasaa idin khayr badan marka iimaankii alle iyo rasuul iyo oo markaa yacni aasaaska ahaa baa la sheegay kadibna waxqabadkii diintaa la daba dhigay ayb waxqabadka marka diinta wuxuu noqonayaa markaasi waa midan marka watujaahiduuna fii sabiili illahi abu daawuudna wuxuu wariyey bisanadin صaxiix jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum mushrikiinta la jihaada maalkiina nafihiina iyo carabkiina kula jihaada intuba marka waa shamlinaya watujaahiduuna fi sabiili اllahi ayb biamwaalikum maalyaalkiina iyo waanfusikum nafihiina kula jihaada culimada qaar waxay yidhaahdaan meesha dambe yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaara allaahi ansaarallaahidaasaa kii lisaanka uu soo gelaa qaar baa sidaa marka dhahaya nacam waxaan u malaynayaa ibnu caashuur yaasaa ku tegay tafsiirkiisa marka atanwi atanwiir ataxriir watanwiir tu'minuuna waad rumaynaysaan billaahi alla warasuulihi baad rumaynaysaan watujaahiduuna fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisaad ku jihaadaysaan biamwaalikum maalyaalkiina iyo anfusikum nafihiina dalikum kiinaasaa khayrun lakum idinka idiin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad garanaysaan khayrka yakfir lakum yakfir dhaafee alle lakum idinka idiin dhaafee alleh dunuubakum dunuubtiina marka yakfir lakum maxay ku jesmisan tahay waaba majzuumi waxay ku jasmisan tahay haddii la yidhaha aaminuu billaahi calaa qiraa'ati bni mascuud aaminuu billaahidaasay ku jasmisan tahay waa majzuumun bilmri wixii la dhihi jiray ama majzuumun bialab haddii kale marka in la yidhaha yakfir lakum macna ahaan tu'minuuna haddaan aaminuu kasoo macnaynayna iyadana marka yakfirada jawaab waa iska noqonaysaa macnaha amarkaas macnaha ama waxaa la dhihi karaa marka yakfir lakum in la yidhaha in tafcaluu dalika haddaad samaysaan intaa la sheegay yakfir lakum ilaahay idiin dhaafee marka maxay noqonaysaa waa jawaabu shardi laga xadfay yani xarfu shardigii iyo ficlu shardigii laga gooyey qariinana waxaa u ah de waaba lasoo sheegayoo tu'minuuna billahi warasuulihi watujaahiduuna iyo ayaa lasoo yiri marka in tafcaluu dalika haddaad sidaa samaysaan yakfir lakum ilaahay idiin dhaafee dunuubakum dunuubtiina wayudkhilkum idingeliye jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa alanhaaru webiyaalo ay qulqulayaan iyo wamasaakina meelo la askumo oo la dego degmooyin dayibatan wanaagsan yacnii goobo la dego oo dayibatan aada u wanaagsan yani wanaagsan fii jannaati cadnin negida jannadeeda dhexdeeda ahaade ahaatay dalika kaagaasi alfawzu liibaan weeyaan alcadiimu aada u weynin badan wa ukhraa walakum waxaa idiin sugnaatay ood leedihiin mahuubatun abaalmarin baad leedihiin abaalmarinta oo ukhraa kale ukhraadana marka waa sifo mawsuufkeeda ka xadfan yahay mawsuufkaas baana wuxuu noqonayaa mubtada walakumna waa khabarkii walakum waxaa idinka idiin sugnaatay mahuubatun abaalmarin ukhraa oo kale tu kale taa oo tuxibuuna aada jeclaanaysaan ood jeceshihiin haa iyada maxay tahay marka taasi nasrun weeyaan gargaar gargaarka oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday iyo wa fatxun guul guusha oo qariibun aada u dhow wahay wa bashir bishaaree nebiyu almu'miniina mu'miniintii u bishaaree ayb yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaara allahi kamaa qaala ciisa bnu maryama lilxawaariyiina man ansaarii ila allah yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kuunuu ahaada ansaara allaahi ilaahay diinkiisa kuwa u hiiliya ahaada qulnaa lakum waxaanu idin nidhi markaa kamaa sidii qaala uu yidhi ciise bnu maryama marka kamaadan baan rabnaa inaan ku tacallujinno qulnaa lakum usoo qadarno kunuu ansaara allaahi ilaahay diinkiisa kuwa u hiiliya noqda qulnaa lakum dalika sidaasaan idin dhahnay idinka kamaa qaala ciise bnu maryama sidaan ciise u dhahnay ugu niriyo kale marka kamaa qaaladani waxay ku tacalluqaysaa qulnaa lakum dalika oo muqadar ah marka waxay noqon tarkiibku wuxuu noqonayaa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo kunuu ahaada ansaara allahi ilaahay diinkiisa kuwa u heliyo ay ansaara diinillaahi qulnaa lakum waxaan idin nidhi dalika sidaas baan idin amarnay oon idin dhahnay kamaa sidiiba qaala ciise bnu maryama ciisihii ina maryama ahaa uu yidhi lilxawaariyiina kuwii xawaariyiintiisii kuwii isaga marka daacadda u ahaayo khullas khullastiisa xulka u ahaayo daacadda u ahaa sidii ugu yidhi man kumaa ansaarii waa aya yacnii ansaarii kuwa ii gargaarayo ilallaahi ilaahay yacnii diinkiisa intii kaa iigu gargaarayo ama in la yidhaahdo man ansaari ilallaahi alla waa ii gargaarayaaye yaa alla iila gargaarayo oo diintiisa ila qaadayo ilaa bimacnaa maca oo kale inay iska tahay kamaa qaala ciise bnu maryama lilxawaariyiina uu yidhi man kuma ansaarii kan ii gargaaraya ilallaahi diinkii alleh intii ka ah yaa iigu gargaaraya waa aya kan iigu gargaarayo oo aniga ii gargaarayo qaala alxawaariyuuna xawaariyiintii waxay dhaheen naxnu annaga ansaarullaahi baan nahay ilaahay diinkiisa kuwa u heeliyo ay ansaaru diinillaahi fa aamanat way rumaysay daa'ifatun koox ayaa rumaysay kooxda oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah wa kafarad way ku gaalowday nebiyullaahi ciisa daa'ifatun koox kooxna way kale way ku gaalowday fa ayadnaa waxaanu taageernay oon xoojinay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ayaanu xoojinay calaa caduwihim cadowgooda korkooda ayaanu yacni ayaanu ku xoojinay fa asbaxuu waxay ahaadeen daahiriina kuwa guulaysta oo iyaga adkaado markaa nabiyullaahi ciisa markuu yidhi man ansaarii ilallaahi ay maca allaahi ilaahay maciisa yaa iila gargaaraya qaala alxawaariyuuna naxnu ansaarullaahi bay dhaheen dadkii labay marka noqdeen fa aamanad way rumaysay daa'ifatun koox kooxda oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah wa kafarad way kufrisay daa'ifatun koox kalena fa ayadna aladiina kuwii ayaan ayidnay oon u gargaarnay aamanuu rumeeyey calaa caduwihim ayaanu kaga gargaarnay oonu kaga ayidnay fa asbaxuu waxay ahaadeen daahiriina kuwa markaa yacni adkaaday oo sareeyo ayay noqdeen ay caaliina haalibiina bay ahaadeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih